wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiya daaqa dowlad goboleedka jubbaland ayaa deegaanka janaay cabdalee gobolka jubbada hoose gaarsiisay adeega caafimaadka xoolaha mas-uuliyiin ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland oo horkacayay wasiirka wasaaradda oo deegaanka janaay cabdale booqday ayaa wacyigelin ku saabsan horumarinta caafimaadka xoolaha u sameeyey dadka xoolodhaqatada ah ee deegaankaasi ku nool sidoo kalena daawooyin loogu talagalay in xoolaha lagu daaweeyo ayaa lagu wareejiyey koox shaqaale ah oo wasaaraddu deegaanka u geysay si ay xoolaha u daaweeyaan agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha jubbaland doctor cismaan axmed xasan ayaa sheegay in wasaaraddu ay wado dadaalo lagu horumarinayo caafimaadka xoolaha sidoo kale barnaamijka waxaa ku jiray wasaaraddu waxay waday barnaamij caafimaadka xoolaha oo veterinary service adeega caafimaadka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha ay waday oo sidoo kale ku lamaanaa barnaamijkan waxaanu halkan keenay tiim ka shaqayn doona daaweynta xoolaha si ay ugu adeegaan bulshada xoolodhaqatada ah maadaama halkan ay tahay livestock domination area meelaha xoolaha public ay ku badan yihiin oo uu ku yaalo ceelbiyood runtii aad moodo in deegaankan dhan uu biyaha siiyo xoolaha sbieshiskooda ama noocyadooda kala duwan ayaa halkan jooga hadday tahay geela hadday tahay ariga hadday tahay looda maadaama meel xarun xoolaha ay u tahay ayaa waxaanu keenay tiim caafimaadka xoolaha agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiya daaqa dowlad goboleedka jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa dhankiisa sheegay in ololaha xoolo daaweynta ah ee laga bilaabay deegaanka janaay cabdaleeh uu in muddo ah socon doono waxaan halkan u baanay kow in aanu ka bilowno kambayn xoolo daaweynah oo xoolaha noocyada kala duwan lagu daaweynayo muddona socon doona hadda waa la idmo waxaa kaloo ku jirtay inaan darisno baahida dadka halkan oon qaadno raboodyo ka diyaarino hay-adaha internationalka iyo kuwa localka aan la wadaagno waxaa kaloo ku jirtay maadaama wasaaradda xanada xoolaha ay tahay wasaaradaha horumarinta dhaqaalaha ay ka mid tahay in dadka halkan degan loo sameeyo odud xoolo oo soddon iyo shan qoys ay ka faa'iidi doonaan hadda waa la idmo oo xoolo loo gadi doono deegaanka janaay cabdale ee wasaaradda xanaanada xoolaha ay gaarsiisay adeega caafimaadka xoolaha ayaa ah deegaan dadka ku nool ay u badan yihiin xoolodhaqato